أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgal khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa heegan geliyey ciidankiisa xilli murtada gurgurta uu abaabuliyo duulaana ka dhan ah maamulkaasi guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey boqolaal qoys oo abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqana gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya maleeshiyaad ka tirsan maamulka haridada galmudug ayaa ka cabanaya mushaar la'aan baahsan oo soo food saartay guddiga doorashada kooxda haridada ayaa magaalada baydhabo ku qabtay doorasho la sheegay in lagu boobay mid ka mid ah kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada dawaaqida ridada sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan xalqadii labaad warbixinno aan ugu magac darnay baraaraha uu furow عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labaatanka bisha shawaal qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgal khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal oo qorshaysan ka fuliyeen agagaarka maayafuulka ee duleedka magaalada baydhabo iyagoo beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo watay laba gaari oo cabdibile ah toddoba askari oo murtadiintaasi qayb ka ah ayaa la sheegay in goobta ay ku baqtisay halka sagaal kale ay ku dhaawacmeen gaari cabdibile ahna gebi ahaantiisba goobta ayuu ku gubtay hub kala duwan ayay mujaahidiintu kusoo furteen kamiinkaasi barakaysan wixii kusoo gordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa heegana geliyey ciidankiisa xilli murtad gurgurta uu abaabulayo dulaan ka dhanaha maamulkaasi walaalka cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya kadib markii kooxda gurgurta ay ka farxalatay maamulkii cabdicasiis lafta gareen islamarkaana ay haatan u jihaysatay dhinaca maamulka jubbaland ayuu digniin culus soo saaray madaxa maamulka ashadala dirirka puntland murtad siciid cabdulaahi deni waxa uu sheegay in kooxda ridada ee filla soomaaliya ay haatan u tafixidatay sidii ay u burburin lahayd maamul goboleedyada ka jira dalka waxauna ugu baaqay maleeshiyaadka puntland inay diyaargaroobaan isagoo uga digay inay noqdaan sida maamulkii laga adkaaday ee lafta gareen murtad saciid cabdulaahi deni waxaa kale oo weerar afka ah uu ku qaaday mid ka mid ah culimaa suuga ka hoos shaqeeya kooxda ridada soomaaliya oo lagu magacaabo murtad cali wajiis kaas oo gurguurta iyo kooxdiisa ugu baaqay inay ka takhlusaan axmed madoobe iyo deni waxaan xalay dhagaystay nin baryahan ee runtii warkiisa joogsan waayey oo caliwajiis la yidhaahdo oo madaxweynaha la taliyaan u ahay dhaha qaraabana la ah Eh, inkastoo kii yimaadaba uu la joogo hadhow inuu isbedelo aan malayn doono hadduu qofkii joogo uu yahay laakiin hadallada afkiisa kasoo baxaysa oo dhammaan ku talinaya in degaanadii iyo maamulkii puntland muddada la dhisaayo gobol gobol ee dowladda federaalk waa inay gobol gobol dalka u xukuntaa siyaasadaas calwajiis ku hadlay waa midda madaxweyne xasan qaba horta anaanan hadda markhaanti u noqonayo inaa diyaargarow adag aynu galno oon ka bilowno inaan diyaarinno ciidamadeenna iyo nafteenna saacad kastana inaan diyaarnahay saacad kasta oo ciidanka loo baahdo inuu diyaar yahay waxaan rabnaa suurad ka duwan suuradaha dadka kaleeto inaan yeelanno waxaa ciidamada meelaha kale ka dhacdhacay oon maqlayno inaan marna u ekaano marno dhaqan xun oo dowladeed baa meelaha hareeraheena ka soo socsocda oo u baahan in laga gaashaan waana hubaa inaad cid kasta oo soo damaacida casharro lama ilaawaan aa u dhigi doonto diyaargarowgan uu ku baaqay murtad deni ayaa imaanayaa xilli kooxda ridada soomaaliya ay isku diyaarinayso dagaal ay ku qaado axmed madoobe iyo maamulkiisa iyadoo wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in abaabul xoogani uu ka socdo muqdisho iyo baydhabo mahadsanid walaalka guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey boqolaal qoys oo abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa tafaasiisha warkani haya gurmadkan oo ahaa mid lacag qaybina waxaa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoys oo abaaruhu ay saameeyeen oo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceergaabo iyo ceellaayo oo ka wada tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya qoysaskani abaaruhu ay saameeyeen ee gurmadka lacagta mujaahidiintu ay gaarsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka mahad celiyey gurmadka lacagta ay soo gaarsiiyeen mujaahidiinta maxamuud maxamed faarax waan joogaa meel hadeer cara laakiin oo ergamo hoos tagta waan gartay maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey konton dollar waa laygu sheegay lambarka ilaah baan idin mahadinaynaa inamada hadda usoo dhegsanaya idinkaba ilahay xsanaadka miisaanka ha idin saaro ama aad baan ugu baahnayna abaaro iyo sari oo xumaado iyo xoolay oo xumaado baxay iyo waxaasoo dhan baa jira aad baan ugu shugrinaqaynaa waahay aad iyo aad ho xoolay oo xumaaday oo sari oo xumaaday oo waxaasoo doogu adirnoodiyaa wali xoolo macaan iyo aad iyo aad baan baahi ugu qabin mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa ilahay khayr ha siiga fiiqay waxay jecel yihiin waxay ugu jecel yihiin ilahay ha siiga xsanaadka miisaanka allah u saaro abdaleeye abdaleeye gaalada dalka iyo naafacda ilahay naga siiyo muslimka ilahay hadu weeye kor ha u qaado diinka waxaan joogaa meel cala hadeer baan joogaa kaala hadlayaa fitnadeedu waa jiirani gaalo hoos maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey konton dollar oo lacag aad iyo aad baahi ceenkee ah ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey walaal dhulka abaaraha ka dhacay sharci waa naga xumaaday xoolii way naga xumaadeen dhulka abaaro iyo waxaasaa ka dhacay baahidan bahaan maanu qabin mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa waxaan ugu jacaynayaa ilahay haka agaalada ilahay haduleeyey musliminta ilahay ha habeey axmed cabdi maxamed waxaan joogaa gudaha mudug waxay ka tirsan tahay degmada ceelaayo maanta maxaa lagu siiyey maanta eedada lagu siiyey lacag baahida dadka abaaraha axada ka dhacay oo waa taageero maanaha muslimiinta lagu taageedhay mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa waxaan ugu dacaynaynaa ilaahay inuu guusha siiyo gaalada iyo murtadiintana maxaa ku habaaraysaa in ilaahay naka jebiyo gacanteenu sarrayso axmed musacli baa laydhaha waxaan joogaa buuraha calmadow degmada ceelaayo maanta maxaa lagu siiyey waxaa lagu siiyey lacag dhan konton dollar oo inoo siiyeen wadaadada mujaahidiinta ah oo aan la joogno buurahan wadanka abaara ka dhacay marka insha allah lacagtaasaan la siiyey aad iyo aad baan lacagtaas waxa weye wadaadadana waa ku mahadsan yihiin wallahi dee wakti adag iska jiray oo abaara laska soo maray oo baahi baa loo qabay baahi dadku waa dad dan yar oo dee xoolihii iska ilaashadeen qaarkood way iska lumeen marka baahi badan baa loo qabay insha allah aad baan waxa weye lacagtaas dad badanna waa la siiyey oo dee way gaadhay lacag mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa ilaahay waxaan ugu ducaynaynaa in wax khayr iyagana ugu bedelo camalkoodana in ilaahay camal wanaagsan uga dhigo oo dee mujaahidiinta ilaahay inoo gargaro guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada gurmad ballaaran oo loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku kala dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya waad mahadsantahay cazaam maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta galmudug ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baahsan oo soo fod saartay siduu warbixintan ku hayo marwaan maxmed maleeshiyadan gaduudsan oo sida la sheegay ka tirsan kuwa madaxtooyada maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee galmuduga ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysata muddo laba bilood ah shalay ayay maleeshiyaadkan oo hubaysanaa xirteen waddo muhiim ah oo ka mid ah kuwa soo gala magaalada dhuusamareeb ah ee xarunta u ah maamulka uu madaxa ka yahay murtad qorqoora maleeshiyaadkan ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysata muddo laba bilood ah waxayna taasi keentay inay dhagaxan ku jiraan waddadaasi muhiimka ah islamarkaan uu hakad galo isku socodka dadka iyo gaadiidka inta badan waxaa la arkaa maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada ashaadola dirirka ah oo mushaar la-aan u gudoosan kuwaas oo xirinaya waddooyin muhiim ah dadka musaafarka ahna ku dhibaya waddooyinka mahadsanid marwan guddiga doorashada kooxda riddada ayaa magaalada baydhabo ku qabtay doorasho la sheegay in lagu boobay mid ka mid ah kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada dawaaqida riddada cabdiqani maxamed ayaa si amaqaadaya warbixintan magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka ashahadalla dirirka ah ee koonfur galbeed waxaa shalay ka dhacday wax doorasho lagu sheegay oo muran iyo buuq uu ka taagan yahay doorashada ka dhacday baydhabo ayaa xildhibaannimo loogu doortay mid ka mid ah xubnaha murtadiinta ah ee sida aadka ugu dhow xasan gurguurta balse kursiga loo doortay ayaa ahaa mid uu ku fadhiyay xildhibaan kale kursigan ayaa la sheegay in loo doortay cabdulqaadir maxamed nuur oo loo yaqaano wasiir tigtok kaasi oo kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho ugu magacaabna wasiirka dekadaha kana mid ah dadka ku dhow xasan gurguurta xildhibaanka kursigan ku fadhiyey oo lagu magacaabo isaaq cali ayaa soo hadlay qoraal uu u diray xildhibaanada riddada ayuu ku sheegay in kursiga uu ku fadhiyey ay ka dhaceen xasan sheikh iyo kooxdiisa waa kan murtad isaaq cali subag oo waraysi uu bixiyey ku xaqiijiyey in kursigiisa la dhacay waxaana hadalkiisa ka mid ahaa aniga waxaan ahay xildhibaan isaaq cali subag oo ku fadhiyey kursiga nambarkiisu yahay laba boqol iyo afar Eh, laga soo bilaabo labada kun iyo labaatan iyo labadii ilaa iyo ah, hadda marka maanta waxaan maqlay anoo oo meel fadhiyo oo shaqo u socdo ayaa waxaa la ii sheegay in kursigii lagu dooranayo baydhabo marka arrintii waa malaysan waayey teleefoonaan diray waxaan ogaaday in hawshaas ay socoto arrintii yaabay u noqotay marka waxaan go'aansaday inaan la wadaago soomaalida Eh, waxa ka socda soomaaliya inay yihiin waxa aan weligeed soomaaliya wi- hadda ku horeyey aysan ka dhicin oo qof xildhibaan ah oo taagan oo aan la soo eedeynin oo shaqadiisii wato oo wax dembi ah oo horey loogu soo eedeyn aysan jirin in kursigiisii isagoo taagan la dooranayo marka soomaaliya directionkay aaday ama jihaday u socoto iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh qaabkuu rabo soomaaliya inuu doorasho u qabto waa tan hadda maanta dhacday oo kale nin taagan oo hadda bishii ugu dambeysay maarso eh, mar- salary mushaarkii loo soo diray qaatay haddii aan dembi leeyahay ama la isoo eedeeyey ama kala fadhiyay waxaas iigu haysto ganaxaa jiri lahaa eedeenaa jiri lahayd wax badanaa ka horeyn lahaa marka waxa ugu horreeya aan maqlay waxay ahayd un in kursigeygii maanta la dooranayo oo guddiga doorashada marka tan waxay muujinaysaa doorashada soomaaliya uu rabo madaxweynaha soomaaliya inuu ka qabto isaga iyo guddigiisa doorashada inay mid noocaan ay tahay marka anigii oo taagan oo ayaa kursigeygii qof uu jecel yahay saaxiibkiisa uu siiyey marka dadka kale oo soomaali rajo ka leh inay u tartamaan oo ay doorashada xasan sheekh u wado ay kursi ka raadiyaan waxaad ogaanaysaan dadkii joogayaaba kuraasi laga xoogaya marka saan is leeyahay eh, ala- waxay maanta baydhabo ka dhacay waxay tusaale u yihiin in soomaaliya direction aan adduunkuba ka jirin style hataa dictator style hataa ma aha dimuqrasi ma aha meel wax aan ku tilmaano ma jiraan arrintan ayaa baraha bulshada ka dhalisay hadalhayn ballaaran waxaana tan lagu tilmaamay iskudhaxyaa dhanka doorashada ah oo ka dhex jirta xasan sheekh iyo kooxdiisa kuwaas oo sheegayay inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah shalayna guddigiisa doorashada uu baydhabo ku qabtay doorasho dadban oo boob lagu sheegay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaad warbixin aan ugu magac darnay baraaraha uu furow iyo bashiir abu ayman
نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء dhisidda masaajidda iyo kala tartamidooda waa mid sal iyo raad xooggan ku leh diinteenna suuban ee islaamka waxaana sugan in qofkii dhisaa masjid inuu allaah isagana guri uga dhisi doono jannadiisa iyagoo ka duulaya xadiidkaas ayay reer ufurow ka soo dhalaaleen kaalintaasi waxaana gudaha degmadan ku yaalla tiro labaatan kor u dhaafaysa oo masaajid ah taasoo ku tusinaysa hamuunqabka khayriga ee ku jira bulshada halkan ku dhaqan in tooshka aan ku ifino waxyaabaha ay gaarka la tahay ufurow waa ujeedka safarkeenna dadka reer ufurow iyaga oo allaah kaashanaya ayay ku guulaysteen inay dhisaan laba masjid oo waaweyn kaasoo midka koowaad uu ka kooban yahay saddex dabaq halka midka labaadna uu yahay laba dabaq middan oo aan uga markhaati kaacna inaysan jirin magaalo kale oo wilaayaadka ku taalla oo ay ku yaallaan intan oo masjid oo dabaq ah faras magaalaha iyo meelo ku habboon ayaa laga dhisay labadan masjid ee waaweyn waxaana dhismahooda dhexda u xirtay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadan kuwaasoo dadaal hagarla'aan ah kadib allah uu ku guuleeyey inay rumeeyeen riyadan weyn kani waa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ah markhaatiga nool iyo in magaaladan ay ku horumartay sadaqada si gaar ahaaneed dhisidda masaajida allah su-aashan ee ku saabsan magaalada masaajideeda xaqiiqatan anigu markii aan imid magaalo intaan la eg oo shan iyo labaatan masaajid leh oo laba masaajid ka mida midna uu saddex dabaq yahay midna uu laba dabaq yahay ma filaynin aad iyo aad baan ugu farxay runtii waxaan dareemay dadkan muslimiinta ah inay ihtimaam u hayaan allah subxaana wa tacaala diintiisii maxaa yeelay qofku markuu maalkiisa bixiyo naftiisana waa sahlan tahay alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa markuu ugu yeerayey in ay wax bixiyaan nafta iyo maalka alle wuxuu horumariyey maalka yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billaahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum waanfusikum daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun waxa marka lagu jihaadayo allah subxaanahu wa tacaala fii kitaabi alcasiiz markii laga- laga reebo aayat lbayca fii suurati albaraa kulli alle maalkuu hormariyey dadkaa marka muslimiinta maalkoodii waxay ku bixiyeen allah kelmadiisa inay kor noqoto magaaladu waxay leedahay laba masaajid oo waaweyn midna uu saddex dabaq yahay midna uu laba dabaq yahay waxaan aad ola yaabay markii aan tegey ma aanan arag waxaan anigunu aad muslimiinta ugu wareega khaasatan wilaayaadka islaamiga ah meel aan tegin way yar tahay dadkaa degaankaa u dhashay unbaa bixiyey jazaahum allahu khayran kuwooda dibadda jirana allaha barakeeyo kuwooda joogana allaha barakeeyo runtii aad baan ugu soo farxay waxaan ugu yeerayaa muslimiinta kale wilaayaadka degan in ay ku daydaan runtii anigise gaaraan ugu duceeyey waxaan allah subxaanahu wa tacaala u weydiiyey maadaama ay maalkooda ilaahay diintiisa ay gelinayaan inuu alle samada u furo oo alle subxaanahu wa tacaala beeraha iyo xoolahaba alla u barakeeyo iyo awlaadda ay haystaanba allana subxaanahu wa tacaala wax ka mida waa naga ajiibay sida ay maanta ku sugan yihiin barwaaqo iyo roob ay haystaan allaha u zaa'idiyo muslimiinta inta ka inta aanan roob iyo barwaaqo helinna allaha siiyo qarashka iyo dadaalka ay geliyeen reer ufurow guryaha alle ee masaajida ayaa ka markhaati kacaya wacyiga iyo dareenka diineed ee bulshadan waana dadaal mudan in bulshada kale ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay kaga daydaan reer ufurow afraaddii saamaynta lahayd ee aan halkaas kula kulannay intii aan ku jirnay socdaalkeenan waxaa ka mid ah suldaan cabdilwaaxid macalin xasan suldaanka beesha luway waxa uu isagana si faahfaahsan inoogu sheegay qaabka ay reer ufuro ugu suurta gashay inay qabtaan shaqadan iskutashiga ah ay ku dhiseen labadan masjid ee waaweyn reer ufuro waxay gaar ku yihiin in ay wax bixiyaan oo sadaqada ay bixiyaan masaajidada ay dhisaan dugsiyada ay dhisaan wax kasta oo ay isku tashadaan masaajidadana horka waqti dhowaa la dhisay saad ula socoto ee, midna sideed sun u dhisan yahay midna shan sun u dhisan yahay reer ufuro waa dhisay ee, dad deegaanka u dhashay oo meelo ku maqan lacag way soo dhiibeen laakiin meel deegaankan ka baxsan oo loo tagay oo hadda wax laga soo aruuriyey ma sheegi karno reer deegaankaa dhisay iyaga ku bixiyey hantidaasi ee, geelahooda ay ku dhisteen lacagahooda ay ku dhisteen ninka ugu badnaa oo xoolo ku bixiyey waxaan xasuustaa kun leeroo shamindaa bixiyey inta kale iyo nin afar neefo geela hal maalan bixiyey nimankaasa ugu badnaa inta wax ku bixisay inta kale toban kun shan kun lix kun dad ku darsada way jiraan ee, dad khaas ah oo ilaahay u gargaaray oo wax badan ku bixiyey waa jiraan insha allahu reer deegaanka isku tashaday masaajidada dhan iyagay dhisahaya hadda waxaa keenan nin kastaba inuu masaajidadii hadda jiingada ahaa nin kastaba kaas anaa dhisa anaa dhisa lagu tartama ay taagan tahay maanta socodkeenii aan ku dhex marnay ufurow waxaa ka xusi karnaa oo xusuusta inaanan weli ka goyn wakhti aan dul taagnin figta sare ee masjidka saddexda dabaq ee tooba waxa ay sheeko xiise leh daqiiqadahaasina dhex martay mid ka mid ah culimmada deegaanka waxa uu si degnaan ay ku jirto inoogu sharxayaa qaabka iyo maraaxiisha ay soo mareen masaajidan quruxda badan ee dabaqyada ah ee ku yaalla ufurow isagoo mar kale ka markhaati kacay iskutashiga deegaanka iyo u kala tartamidooda khayriga weliba rogne hadda masaajidkii tooba leeraay oo degmada ufurow ka yaalay qaybta sare iyo saarangna degmada ufurow masaajid badan ka yaalaan ilaa labaatan shan masaajida ka taalla masaajidka unatiron weliba lera masjid tooba iyo leera saddex dabaqu hadda dabaqa koryo saarangna kii saddexaadu kan masaajid kale ma ka yaala lama dabaqa ka yaala masaajid jaamaca leeraawya ka yaala mar insha allahu taala masaajid masin degmada antaasay ka kooban yihiin marka masaajidan dhismahooda yaa iska kaashada waa walba isku kaashaday ee mabuha ee dhisma masaajidadan ee bulshada deegaanka ayaa iska kaashaday walkale meelka langushaani malaa hay-admu walkale manshaagna qandaraas may ka dhisna dhammaantii waba dhisadeenna bulshada deegaanka iyo dhisadeen yoo iska kaashadeen masaajid dadka ka tukadaayaan ee marka baahida la argay oo dadka bulshada badatay iyo masaajidna saas iyo aan badadeen ee haddii masaajid badan mayba daramasa in meel bulsho badan roogdiya daramasa marka sidaad maalinta jimcaha oo kale inta masaajidda buysan ayaa bannaanada iyo dadka tukadaayaan maasha allah markan aragtideena socdaaleed waxay u jihaysatay dhanka ganacsiga iyo waxyaabaha ay la gaar tahay ufurow waxaanay noo soo bidhaamay arrimo badan oo aan u aragnay inaan u soo tabino intiinii aan weli tegin halkan ama khabarkeeda uusan soo gaarin in qiimaha badeecadaha uu yahay mid si aada uga duwan magaalooyinka kale ee waaweyn waxa ugu muhiimsan ee aan ku aragna ufurow qiimaha alaabtuna waa bares dubay haddii ay dadku hore u maqli jireen bares bakaaro waxaay sidaas u sameeyeen ganacsataduna waa inay dadkoodu ay helaan alaab qiimo jaban oo taya sare leh islamarkaan uu iibsan karo qof weliba sidaba ay iyagu inoo xaqiijiyeen xaaji xasan bariise waa guddoomiyaha ganacsatada ee degmada ufurow sheeko xiise badan oo ina dhex martay kadib waxa uu inooga warbixinayaa xaaladda ganacsi ee magaalada iyo waxyaabo badan oo horey u daboolnaa raashinkaas toos maynankukoye caasimada ninkukoye waliba maynlaraa suurtageliyey oo degmooyinkukudugunaa ganacsataan oo iska tallatay nimaylaraa raashinkaas toos degadan kugadadaan iska tallataya raashinka kukudugugna inaynu qiim hooseyno sida degmooyinka dariskaana diinsoor gaasaa dheere buur dhubay iyo baar dheere afar degmo jiiraankan ilaameen kudugugnaa inay ganacsataan si toos aan la macaamuloodaso ganacsiyada waaweyn oo ka hiran dibadda si toosa badaha ugu adadayan manaha ee sababtaasa manaha khilafaas inayuna maylaraa ku qiimo hooseyno gaar ahaanna maylaraa may ka talagalnaa ganacsatada sidii maylaraa raashin jaban una ku gada fadnay ama maylaraa in aawii fadnay intii una manaha tabartaana eh saasa manaha ee ganacsigaanu ku socda hadda ula gaalo wano meel walba maylaraa uleys ku koy ama maylaraa dhinagii shadaalka iyo manaha ee noocogaas gaaloween hataa manaha ee wali anaad meelahanka qiima hooseyo meelaha maylaray caasimada bakarooga shadaalka fuusi shadaal maylaray laba boqol iyo lixdan biyo iyo ka gadaw unadamay ka gadahayn iyadoo baabuur iyo walkastaa ka darin laba boqol iyo toddobaatan marka ay raashinka oo hamar ku kooyo bakhaara hamar qiimaha ka rooga maylaray ka gadaan una degmada ka gadaan taasna may suurageliya una bikaash raashinka ka gadadaano oo unamanaha macaamiil faylan suubino degmooyinka darasadana eba maylaraa inayn safar gobolada kale iyo caasimada inayn safarna inay hiranaadaan saas dartee oo unu kafaahidnay un raashinkaas walyar kuweydaano mudanan ka dhabriyano ganacsigaanoon an mahadayni inuu haddana dadaalkaas maylaraa labalaabno maylaraa inoo qorshaysan tani waa mid ku timid awood rabbi iyo amni dheeraad ah oo ay heleen reer ufurow iyo in wilaayadooda ay u muujisay garab raaricin iyo in la dhegaysanayo codsiyadooda horumarineed ee magaalada waxaana inagu maqaalo ah in wilaayada islaamigaha ee bahay ay wakhti xaadirkan ku maqan tahay qorshe iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada ay ku dhisayso sida ay inoo sheegeen dadka reer ufurow socodkeennii weli ma uusan soo idlaan soo tebintii ufurowna fari kama qodna xalqada xigta ee warbixinnadanna waxaan dhegaystay dhegtaada ku dhibcin doonnaa dhinac cusub oo xiise gaar leh hadduu allah idmo
كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا نحن النماذج تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا نحن الخيول إذا عدوا نحن الجواب فعالنا نحن الخيول إذا عدوا نحن الجواب فعالنا الذين إذا أتوا أضحى المقدم خلفنا نحن الذين إذا أتوا أضحى المقدم خلفنا نحن النماء يعشق قربكم والعز يعشق قربنا الهون يعشق قربكم والعز يعشق قربنا والعز يعشق قربنا نحن النماء
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu